wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha haweenka barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah duniya maxamed cali oo madax u ah urur ka shaqeeya horumarinta iyo waxbarashada dumarka soomaaliyeed duniya waxaan wax ka weydiin doonaa caqabadaha haysta dumarka soomaaliyeed gaar ahaana gabdhaha soo koraya duniya marka hore kusoo dhowow barnaamijka madasha haweenka ee v o a marar badan waxaan maqalnaa in nolosha qoysaska soomaalida isbedel uu ku dhacay gaar ahaana dhismihii ama aasaaskii qoyska sida guurka iyo dhaqankii soo jireenka ahaa waa sidee qoysaska maanta soomaaliya degan bismillaahi raxmaan raxiim falastiinay isbedel weyn ayaa ku dhacay sida wadanka burburka dadku waxay arkaan inuu burburay saraha burburay iyo waxaasaa la arkaa laakiin bini aadanka ama soomaaliya maanta dadka joogo siduu dhulka u burburay oo guryaha u burbureen oo sistamka u burburay ayaa qalbiyadoodii iyo shakhsiyadoodii iyo dadnimadoodii iyo dhaqankoodii iyo dignatigoodiiba u dhumeen marka waxaasna waxaa keenaa dhibaatada badan ee aan istaagaynin oo maalinba weji hor leh colaado hor leh marba mar waxaa laga soo baxaa hogaami kooxeed waxaa la galay maxkamado waa laga soo baxay waxaa dowlad dowlad dhisaa la galay haddana waxaa kooxdii waxaa bilaabatay shabaab iyo adi marba jihooyin cusub iyo barakac cusub maalin walba a joogta marka dadku siday wax maamulka iyo sistamka u burburay ayaa dignitigooda iyo qalbiyadooda inta badan iyo dhaqankooda suubanaaba u dhumay marar badan waxaa la dhahaa dumarka iyo caruurta ayaa ugu nugul marka ay dhibaata dhacdo dadka ay saamayso sidee caruurta soo koraysoo kale gaar ahaan hadda gabdhahoo kale waxbarashadoodii iyo noloshoodii sidee u taabatay wallaahi waxaa waaye horta inta nugulka ah waaye gabdhaha waa ugu sii daran yihiin laakiin haweenkii caruurta si fiicanay u taabatay sababta markii la bara kaco dadku waxay ka soo kacayaan deegaankii lagu yaqaanay ama haddii la dhaho markii dagaalada ay dhaceen waxaa dhacday nin walba inuu reerkiisa iyo meeshuu deegaanka ku lahaa u qaxay qaxitaankaas marka waxyaabo badan ayay la qabsadeen oo ah in protection markii dowladdii ay meesha ka baxday in protection qabiilkooda u ahaa marka markay kasoo kaceen ama barakac noqdeen ama meelihii ay deganaan kasoo kaceen waxay noqdeen in lagu magacaabo la dhaho looma ooyaan looma aaraan sababta keenaysana waxaa waaye qabiilkii protectionka u ahaana ma haystaan dowlad difaacayso ama waxaynaysa maleh meelaha qaar hadda waxaa sanadihii ugu dambeeyey todoba iyo toban sano ku dhowaad waxaa haysto qolooyinkan shabaaba haysto dowladnimoba ma arkaan iyo wax kala dambeyn iyo sharci marka qoysaska wuxuu u saameeyey wuxuu u sameeyey faqrinimo way timid faqriyaa yimid qofka beer hadduu lahaa beertuu ka soo kacay haddii xoolo lahaa xoolihii way dhaafeen hadduu ganacsi lahaa ganacsigii suuqyada inta badan waad maqashaa suuqyada waaweyn sanadkii laba jeer haddayna gubanin saddex iyo afar jeeray gubanayeen oo qofkii ziro dowlad kaafinaysa ama qof wax ku celinayo ma jirto qofkii marka zero uu noqonaa bovertigiyaa ku badan maadaama faqrigii uu ku badan yahay oo dadka ku batay gabdhihii waxay noqdeen marka in dhowr sibaaba loo isticmaalo mid waa mid mar gabdhihii waxaa loo isticmaalaa mar dhaqaale ahaan oo oday waayeel ahaa lagu daraaya gabadhii oo shan iyo toban jir ah qaarkood waxaa la leeyahay colaad intii hortaada lagu kursan lahaa ama si xun loola dhaqmi lahaa guur deg deg ah iyadiioo gaarin ayaa dadba hadduu qofba kaasoo doonto iska sii qaarkood sheere xoogaa hanti leh ayay waxay u yihiin shaqaalo oo ciidanka waa ogtahay gabdhaha ciidanka ah gabdhaha ciidanka ah looma roono soomaalida uma roono waa shaqaalaha guryaha gabdhaha guryaha ka shaqeeya yaha domestic violence waxa gabdhaha guryaha ka shaqeeya marka warkariska ah kuwaasay looma roona mararka qaarkood wiilka reerkaa kufsanaya mararka qaarkood odaga reerkaa kufsanaya kiisaskaasoo dhan way noo imaadaan inta badan oo lagu xadgudbaayo mararka qaarkood waxaa waaye wakti xun ah waxaa loo diraayaa suuqyada ammaanna ma jiro intay suuqa u socotayaa la kufsanaya cajiin iyo wax lamid ah oo cajiinkan cajeeladan soomaalida ay dhaqanka u leedahay iyo waxaasaa goor wakti haboon looma diraayo marka dhibaatooyinkaas way qabaan
hadda gabdhaha hadda tusaale ahaan waxaa soo qaaday gabdhaha xilliga hore la guursado ama iyagoo aada u yar markay gabdhuhu xilliga hore guursadaan ama inta aanay da-dooda soo weynaan dhibaatooyin caafimaad ay hadhow la kulmaan bal ka wara dhibaatooyinkaasi caafimaad ee gabdhaha hadhow soo gaara iyagana gabdhaha waxa waaye biologically marka la fiiriyo gabadhii diyaar uma aha inay uurka qaado iyadoo afar iyo toban jir shan iyo toban jir oo haddana aan korriimaad fiican helin waxa waaye waxaa laga yaabaaba inayba ku qaangaartay sideed toban sagaal iyo toban sababto ma ay helin wixii ay u baahneed noloshii fiicneed ma ay helin oo boverty faqrinimo waxaa laga yaabaa labaatan jirba inay ku qaangaarayso ayadii oo heerkaas ah ayaa iyadoo toban jir ah umalaysid oo shan iyo toban jir afar iyo toban jir waay laleeyahy ayaa nin lacag wata ama cunug sisin oo ama cunug noqday disable ah oo dibadaha laga keenay ama cunug oo lover oo nolosha ka dhacay ayaa reer lacag leh intay xoogaa keenaan reerkii ka guursanay markay guursato hadhowti gabadhii waa waxaa biological diyaar uma aha sineheedii dhalmadii wixii isbitaaladii ay marka wada dhooban yihiin iyagoo isku furan isku furan waxayna kaadidii iyo xaarkii ma cishan karaan isbitaaladii ma haystaan service fiican ma ku haystaan servicekii haddii haato isku dayaan lacag aada u badan waayo ma awoodaan markaasay iyagiioo isku qormay oo haddana nolol maalmeedkii raadinayay meel walba dhooban yihiin marka oo aada iyo aad marka maxaa ma wacyigelin muu samaysaan bulshadu sidee u aragtaa dhibaatooyinkaasi ay dumarka qaar ama gabdhaha qaar ay marayaan dhibaatooyinkaas wacyigelin waa laga suubiyaa waxaa laga suubiyaa maxaa dhahay dowladda waa loo sheegaa inay dhibaatadaas ay soo badanayso mar walba oo dagaal dhaco ama meel halo xoreyn dowladda iyo opposition ka ahaato ama opposition ka haystaan meelahaas markay lasoo barakaco barakacaasaytaad naftirkiisa wuxuu keenaa kubsi iyo balaaya ka dhalato intay jidka soo marayaan markay meesha imaadaan oo shiltar fiican ay haysanin dhibaatooyinkaas marka markaan kala hadalno oo wacyigelinta aan ku samayno waxaa mararka qaarkood radiogan ka sii daynaa waxaan hato sii daynaa inaan riski ninkan kufsanaya naftirkiisa inuu riski ku jiro kuwaan oo erri marriagekan waxaan u sheegnaa in gabadhaan nolosheeda ay ku cayaarayaan oo hooyooyinkani waxaan ay gabadhaan nolosheeda ay fiiriyaan waxaan ka wacyigelinaa in maxkamadaha iyo la qabto oo dowladda ay wax ka qabato xukun adag waxaan soo saarnaa inta badan aan ku dagaalanaa sexual bill avencigi in la horumariyo waxaa arkaysaa gabadhiyo sidaas loo yeelay gabdho umul ahoo la kufsaday sharciyada kufsiga ayaan adkeyn weli wadanka saasaan qaata aan adkeenba haa lixdan iyo labadii sharcigii ahaa iyo sharci kaloo dhaqan xumo oday bac la wareegayo nabadoon ah gabadhii laleeyahay gabadhii laxeey dacwadii markaa la gashid oo looyar ah u qabatid oo daba orodidood waxaysid waxay ku leeyihiin qaarkood waxayba ku dhahayaan ma ogolaba in sharcigii iyo wixii ay aadaan sababta waxay ku leeyihiin haddaa sharciga aadna waana nooga daraayo waabanana dilaya marka haddaa wax noo tiri kartid waxaa cunana si marka qaybahaasi waa qaybaha barakacayaasha dadka ah barakacayaashada laakiin qaybahan kaleeto oo xooga oo dhaqaalaha lagu raadinayo iyo erly marriageka ah kuwaasayta waxa waaye dhaqan aad u xun waaye dadka samaynaya inta badanna waxay u badan yihiin qoysa middle classka ah ay u badan yihiin oo dhahay intay intay guri joogleed god ha kaaga jirto
tan ku saabsan gabdho badanaa iskuullada taga dhinaca waxbarashada oo kale taas ma yareynaysaa guurka xilliga hore ama in gabdhuhu ay ay dhibaatooyin kale ay soo gaaraan haddiise ay waxbartaan ma helaan fursado ay ku shaqaystaan gabdhuhu gabdhaha mar kasta way dulmeeyiin haddii waxbarashadii ay galaan oo iyadii iyo wiilka horta isu si reerkii ma u wada geynayo markuu danyar yahay wuxuu leeyahy gabadha kolleyba waa la guursanayaa oo nin bay heli laakiin wiilkan waa ninkii ragga ahaa marka reerka waxay door bidayaan gabadh iyo wiilka markay isqabtaan inay wiilka ay waxbarashada geeyaan tii nasiib u hesho oo waxbarashadii heshana waxa waaye dhibaatooyinka ay la kulmayso ugu badan waxa waaye weliba markay secondariga soo gaaraan ay ugu u baahan yihiin in la kaalmeeyo oo protection fiican ay helaan ma helaan sanitationkii qalabkii inta badan ma helaan oo youtubel ku ah caafimaadkooda oy isticmaalayeen markii caadadii ku dhacday ma helaan macalin u garaabayo oo tababaran oo u tababaran in gabadhan ay wiilkan ka duwan tahay kala duwanaansho biological inuu jiro ma jiro macalimiin gabdha ah ma u badna ragay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa rag waxaa dhiga dugsiyada sare iyo jaamacadaha marka gabadhii gurigii loogama garaabayo oo gurigii howshiisii wiilkii waxaa banooni iska soo cayaara waxuu akhrisanayaa iyadiina waxaa waaye gurigii jikadii ku jirtaa cuntadii u diyaarinay dharkii dhaqaysaa naayaa ismooda mawiila ismooda naayaa bereed jikadaadi yaa kaaga shaqaynaa haatoo hadal xumada uga daran oo psychologicalyaa loo bahdilaa marka waxay bidaysaa marka culeyskaas markay gabadha koro inay iyada naftirkeeda markaas doonanayso early marriageka iyadoo lagu qasbinayo waxay leedahay si aa u xornimo u hesho nin waxaa laga yaabaa oonba awoodin nolosheeda inay iskaga dhacdo si ay farxad u hesho ama ay u hesho in yaroo nafisa
laakiin dhibaatooyinkan hadda ma ahan kuwo cusub sanado badan ayay soo jireen hadda oo adduunyadu ay horu martay teknolojiyadda ay taallo noloshii ay horu marayso weli maxay dhibaatada meesheeda u taagantahay waxay u taagantaha horta waxaa waaye marka dhaqanka uu muddo soo jiro oo kaljarka kaljarka uu muddo soo jiro wuxuu u baahan yahay isbedelka wakti inuu qaato wuxuu u baahan yahay dad ku mashquulo oo oo active aho waxyaabahaasayto ama dowlad xoog leh waxay u baahan yihiin sharciyad sidaa kuu sheegay oo xakamayn karto oo waxaan xakamaynayso oo ejka lagu guursan karo iyo ejka haddii la furo daryeelkay u baahan tahay hadday yar tahay haddii ay noqoto waalidiinta ama dowladda in lagu qasbo la dhaho constitutionally in laga dhigo la dhaho gabadha waa inay wax barataa heerkaas waxbarashadeeda gaarta sida wadamada aan dariskana marka waxaad arkaysaa soddon iyo afar sano in burbur dad ku jiray oo haddana aan jirin deganaansho siyaasadeed male siyaasad waxaa arkaysaa labada sano horena waxay ku jiraan wax aruursi si ay kusoo noqon lahayn dowlad kastoo timaado dowlad intaan arkayno markii la gaaro labada sano u dambaysana waxaaba waxay u qaybsamayeen siyaasiyiintii wax macaarad ah oo macaaradkoodana macaarad toosan aan ahayn oo ah buurkaas inuu kasoo degsado qofkaas baahina shaksiyad micnaa dadkii kaara iska soo saar oo dadkii wax u qabo oo wax kasoowax kusoo kordhi ma aha ee waa dad xukun uu kala degsanayo u badan yihin siyaasiyiintii ee u bateen waxaa ku soo haray shacabkii shacabkii soomaaliyeed waxaa u malaysaa in qabiilkii uu ku weyn yahay oo iyagiioo dulman waxaysan wixii arkaayo maalin kasto haddana ree hebel ay ku dhegan tahay oo aan aan dhinacaasba ka fiirinayn nolosha bulshada marka bulshadii waxaa waaye dhaqankan cun isbedelkiisa muddo dheeray qaadanaya waa in sharciyadii laga bedelo waa in muxuu aha iskuulladii la bedelo systemkoodii oo curriculumkoodii iyo qaabkay u shaqaynayeen oo update laga dhigo adduunka siduu yahay lala socodsiiyo aada u mahadsan tahay duniyo intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha haweenka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa duniya maxamed cali oo madax ka ah urur ka shaqeeya horumarinta iyo weliba waxbarashada dumarka soomaaliya intaan mar kale dib u kulmi doonno nabadgeliya